runtii horta heshiiskan waa heshiis oo wakhtigii kala guurka maarata yani baramaster saacid xilligiisii uu ra-isul wasaare ahaa ayaa la gaaray dowladda talyaaniga iyo wasaaradda difaaca soomaaliya ayuu dhex maray inay lojistikada ay gacan naga siiyaan kadib inay saraakiil ay noo qaadaanoo mid i laba i wax noocaas tira cayiman kadib waxaan ku tala jirnaa inaan macallimiin ka keenno talyaaniga oo aan keensano muqdisho ama maarata meel kale oo bakaaseta gudaha dalka lagu tababaro oo xoogaa culays ayaa waxaa noogu yimid saraakiisha haddii dibadda loo diro waxaa laga yaabaa inay xoogaa ay u hanqala taagaan inay meel kale u sii cararaan oo yurub ay sii aadaan markaa saas darteed si dhibaatooyinkaas oo cilaaqaadka annaka iyo talyaaniga aan leenahay ama annaka iyo dowladaha yurubka aan leenahay naga xumayn karo aan iska gaabinno oo aan ka codsanno in macallimiin ay noo keenaan raxwey butara annaka saraakiil fara badan oo aqoontooda ka soo jeeda talyaaniga ayaa jira talyaanina waa taqaanaa dee waa iridda soomaaliya ay ka gashay yurub waa runtii yani waddan walba waddankii soo gumaystay waa loo maqlaa marka talyaanigu waddamadaasuu ka mid yahay isagaa maarata yani na soo hayn jiro na soo gumaystay marka yurubna maarata runtii wax badan bay ka maqlaayaan waxa hadda annaka gacantana siiyana adduun weynaha waxa ugu horeeya yurub oo talyaanigana uu ka mid yahay marka haddii ay xildhibaanada ay ansixiyaan yani shaki igama jira in la ansixinayo waayo heshiis oo annaka waxna taraya waa ma ogiye mid annaka aan wax kale ku bedelanayna ma aha